waxyaaba dalkeena ka socda oo aan wanaagsanayn oo ah dagaalo sokay oo soo laalaabtay dad walaalo ahoo wada deegaan ahoo wada deganaan muddo dheerna ay isku dilayaan laga bilaabo shabeellada hoose jubbada hoose kismaayo duleedkeeda sidaas oo kale gobolka galguduud sida furunta foora iyo balecad arrimahaas runtii waa arrimo dadka soomaaliyeed oo dhan walwalgelinaya xilli duruufo adag ay jiraan oo adduunkaoo dhan ay ka dhacayaan cudurro halisa oo dadka safureyn ugu dhacaya dad badan ay u dhinteen adduunkii waaweynana ula tacaalayo iyo dadka soomaaliyeed oo duruuf adag la daalaa dhacaya oo runtii haddana aada moodo dagaalka inuu qaatay hab aan wanaagsanayn oo ah dad inta la laayo lasoo sawiro social mediaha lasoo geliyo iyo iyadoon la kala saaraynin xataa dadka birmageydada ah intaas waxaa sii dheer kufsiga ilmaha yaryar oo ayagana aada hubo inaad la socotiin ilmo yaryar oo la kufsaday oo saddex jir ah oo weli waxaan hore u dhicin ah iyo dad la gubaayo guryo la gubaayo runtii waa wax aada looga xumaado waa waxaan islaamnimada iyo bani aadamnimadu intoodaba ay kasoo horjeedaan dhaqanka soomaaliyeedna aada uga xun marka waxaan leenahay dadka howlahaas ku howlan dhammaantood ilaahayna ha ka cabsadaano hana joojiyaano dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ha qaataano mas-uuliyadooda maxaa yeele arrintan waa arrin khatar ah waxayna keeni kartaa cawaaqib xumo waana wax ilaahay looga fogaanayo dhaawacayana ummadda laga shaqaynayo midnimadeeda iyo inay dib uga kabato dagaalka sokeeye waxaan leenahay wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyooda la dilo maanta iyo dad la barakiciyo waxba laguma gaarayo dhowr iyo soddon sano ayaa lagu soo jiray marka waxaa la rabaa in laga waantoobo arrimahaas dadka dhintan alla u naxariiso dadka dhaawacana la caawiyo la caafiyo dadka soomaaliyeed meel ay joogaanna waxaan leenahay arintaas waa inaan ka wada gurmanaa dhammaanteen ka geysanaa gacan walaalnimo iyo dib u heshiisiin iyo dhiigga daadana in la joojiyo qof kastoo mas-uuliyada saarantan inuu ka qayb qaata la rabo arrintaas ilaahay hortiis iyo ummaddan horteeda mas-uuliyaddu ma aha kaliya inaad magac bulshada ku taqaane waa inaad gudato waajibaadka ku saaran marka waxaan leenahay dhammaan ha laga wada qayb qaato colaadana hala joojiyo waxba kama imaanayaan wanaaga arrimahaas aan soo sheegnay caradana insha allahu tacaala hala kontaroolo oo dad weligood daris ahaa oo wada deganaa maanta inay isu dilaan qabiil iyo dhul ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyaho aan ku wada noolaa karno naga wada badan oo si walaalnimo ahlnimo aan ugu wada noolaa karno in maanta laysku dilo iyada laftigeedu waa nasiib daro marka waxaan leenahay meeshii aan ka fikiri lahayn dalkeenna sida aan nabad uga dhigno horumar uga shaqayno ummadeenna isugu soo jiidno inaan maanta haddana colaad iyo mataqaanaa ummaddii inay kala qaxdo laga shaqeeyo wax aad iyo aad looga xumaado intaas markaa ka gudbo waxaan rabaa inaan mar kale uga faa'iidaysto fursaddan fariinteyda ku aadan cudurkan dilaaga ah oo halista ah oo aadka u faafa ee la yidhaha coronavirus dadka soomaalida runtii waxaa aada u muuqata inaysan diyaargarow fiican arrintan u gelin arrintaas fariimaha caafimaad inaysan qaadanaynin in aan la samaynin waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin oo ay ka mid yihiin gacmaha in la dhaqo in laga fogaado in aada laysugu soo dhowaado oo yacnii dadku ay kala joogsadaan ugu yaraan mitir laba mitir salaanta gacantana la joojiyo lagu kaaftoomo assalaamu calaykum gacmaha dhaqitaankoodan aada loo badiyo arrintaas waa muhiim maxaa yeele waxaad ogtiin dalkeennu isbitaallo haddii dadku jiradaan howlahaas ku filan ma qabo caafimaadku aada u u liitaa marka inaan ku dadaalno inaan caafimaad qabno arrintaas waa arrin diinteennu na farayso caqliga bani aadamka uu noo sheegaayo adduunka oo dhan ay samaynayaan dowladihii waaweynaa ee haystay imkaaniyaadka ama caafimaadka fiican ayaa maanta kumanaan u dhimanayaan marka walaalayaal fariinta caafimaadka ee ku aadan coronavirus ha loo dheganuglaado social distancinga hala sameeyo gacmaha hala dhaqo salaanta oo gacanta hala joojiyo aada ha loo taxadiro qofkii dareemo inuu arintaas ay la soo gudboonaatana dadkay ula soo dhexgelin ee hala xiriiro dhaqaatiirta